barnaamijka dhallinyarada maanta
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koo iyo soddonka mitriban efimyada geeska afrika iyo bante barta internetka aad naga dhagaysanaysaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha oktoobar waa sagaal iyo labaatan sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo maanta oo kale aad dhegaysataan kaasoo ku saabsan isku xirka shirkadaha ganacsiga iyo dhallinyarada ka qalin jabisa jaamacadaha iyo dugsiyada farsamada gacanta si ay shaqo u helaan markaannu rabno inaannu arday wax barno ardaydun ma soo ururino xaruntii ma geyno horta suuqaan tagnaa waxaannu raadinaa xirfadaha suuqa looga baahan yahay markaan ogaano baahidii suuqa ka jirtay ayaannu ardayda ku tababarnaa sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
qodobadaas iyo heesasiba waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka inta uu socdo marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka musharaxa madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ayaa ka hadashay hadalka cusub ee ka soo yeeray hay-adda f b i-da maraykanka taasoo ku aadanaa inay baarayaan imilo cusub oo si gaar ahaaneed ay u isticmaashay clinton intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda maraykanka imiladaas oo ay imeilkeeda gaarka ka isticmaashay waxay sidoo kale kasoo hormuuqatay saxaafadda jimcihii waxaana clinton ay sheegtay in f b i-du looga baahan yahay inay sii daayaan warbixinada ay hayaan iyo waxa su-aasha keenay agaasimaha f b i da james comy ayaa sheegay inay soo baxayaan imeilo kale oo ay tahay inay baaritaano ay ku sameeyaan taasoo dadka qaarna ay u arkaan inay dhaawici karayso miss clinton
mas-uuliyiinta dalka bakistan ayaa la kulmay dhaleecayn xooggan kadib markii ay is-hortaageen kooxo u dhaqdhaqaaqa dhinaca siyaasadda oo doonayay inay qabtaan isu soo bax ay kaga soo horjeedaan xukuumadda dalkaas taas beddelkeedana waxay mas-uuliyiinta dalka bakistan ay ogolaadeen in ay bartamaha caasimadda dalkaas islaamabad ay ka dhacaan isu soo bax ay dhigayaan kooxo islaamiyiin ah xisbiga mucaaradka ah ee dalkaas ee loo yaqaano b t i ayaa qorsheeyey in uu maalintii arbacada ka dhigo dalkaas isu soo bax lagaga dalbanayo ra-iisul wasaaraha dalkaas inuu iscasilo iyaga oo ku eedeynaya musuq maasuq
halkaaad warkaa ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markana qeybaha kale ee barnaamijkeenu gudagalnaya madasha dhallinyarada barnaamijkana madasha dhallinyarada toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay isku xirka shirkadaha ganacsiga iyo dhallinyarada ka qalinjibiya jaamacadaha iyo dugsiyada farsamada gacanta si ay marka aqoontooda dhammaystaan ugu tababartaan shirkadahaasi oo ay marka dambena shaqo ugu helaan dhinaca waxbarashadooda iyo xirfadihii ay barteen waxaa inoo hayaa barnaamijkaasi soo diyaariyey wariyaha v o e da xaashim sheekh cumar good oo boorama jooga
kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkii maalin kasta oo sabti ah hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee maanta waxaan diiradda ku saaraynaa dhanka shaqada dhallinyarada inagoo isweydiinayna ma shaqa la-aan ayaa jirta mise shaqaale la-aan ayaa ka jirta dalka qodobkaasi oo ka mid ah mowduuca aan kaga hadlayna barnaamijkeennan oo la xidhiidha isku xidhka shirkadaha ganacsiga iyo dhallinyarada ka qalijabisa jaamacadaha iyo dugsiyada farsamada gacanta si marka ay aqoontooda dhammaystaan ugu tababartaan shirkadahaasi oo ay marka dambe ugu shaqaystaan waxbarashadooda iyo xirfadaha ay barteen haddaba waxaa inoogu marti ah barnaamijkan oo inagala qayb qaadanaya ibraahim siciid oo ka socda ururka dhallinyarada ee inta badan tababarada bixiya xirfadaha ee hafayooko khadar maxamed xasan oo isna ka socda shirkadda dhismaha ee n c c iyo jimcaale aw yuusuf magan oo ka socda safeta jildaran iyo ismaaciil aadan micad oo isna ka socda xarunta shaqa abuurka ee boorama iyo ururka dhallinyarada ee la yidhaahdo soosta kusoo dhawaada barnaamijka dhallinyarada maanta ibraahim siciid haddaan ku horreysiiyo oo ka socda hafayoko ibraahim sidee la isugu xidhi karaa dhallinyarada aad xirfadaha soo bartaan ururkiina hafayoko iyo shirkadaha ganacsiga si ay tababaro ugu qaataan wixii ay soo barteen kabacdina ay shaqo u raadsadaan horta waa la isku xidhi karaa ardayda ka soo baxda dugsiyada farsamada gacanta iyo shirkadaha haddii la helo laba arrimood arrinta koowaad waxay tahay haddii la helo maamul ay ka go-an tahay in ardaydii shaqaalaysiiyaan oo ay shaqo geeyaan way u fuudaanaysaa inay shirkadihii tagaan isla markaana ay la xidhiidhaan ganacsatadii oo ay ku marti qaadaan xarumahan ardayda lagu tababarayo marka tababarku bilaabmayo iyo marka uu dhammaadaba isla markaa iyagoo ku wacyigelinaya ardayda maanta la tababarayo inay berri shaqo abuuris ay u sameeyaan talabaadee kalena waxay noqon kartaa dowladdu inay ku yeelato doorkeegii gaar ahaan dowladda dhexe wasaaradda u qaabilsan weliba shaqo abuurista een, wa- wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo iyadu een, in badan aan infofir ku ahayn arrimahan una baahan haddii ay xitaa hore uga shaqaynayeen ama ay kaba shaqeeyaan bayna boodhka ka jafaan qaybta u qaabilsan shaqo abuurista oo ay isku keenaan xarumaha dadka lagu tababarayo een, ganacsatada iyo ciddii kale khusaysa shaqo abuurista waxaad arkaysaa inta badan waxa arrimahan dardargeliya gobolka intaan ogahay hay-adda safety children een, iyadaa hadda shirna isku kaa yeedhay shirar horna qabatay shirarkaa waxaa looga hadlayay sidii la isugu xidhi lahaa xarumaha wax lagu barto ardayda ka soo baxda iyo farsamaha ahaatee ama iskuuladii kaleba ahaatee jaamacaddii ahaatee iyo ganacsatada mar walba iyagaa dabada ka riixa laakiin waxaa loo baahan yahay inay communitiga ka goonaato dadweynahana ka goonaato een, dowladdana ka goonaato intaasoo isbiirsaday ayaa waxay u sahli karaan dhallinyaradii inay shaqo helaan isla markaana ay intifaacsadaan xirfadaha ay soo barteen khadar maxamed xasan een, waxaad ka socotaa shirkadda dhismaha ee n c c inta badanna waxaad ka shaqaysaan meelaha iyo goobaha la dhisayo ee guud ahaan gobolka awdal iyo meelo ka baxsanba dhallinyarada inta badan xirfadaha soo barata ee soo barata farsamada gacanta oo kale ma siisaan inay ku tababartaan shirkadiinaasi oo kabacdina ay shaqaalo noqdaan ama ay xirfadoodaasi ku shaqaystaan ma samaysaan shirkadiina n c c haa waan samaynaa shirkaddu qaybo badan bay leedahay een, qaybta alxanka iyo qaybta alumiyanta iminka waxaa jira saddex arday oo jooga ilaa toddoba bilood oo save the children ay noo keentay oo alumiyanta barta way ka shaqeeyaan ee, waana kusoo dhaweynaa sidoo kale waxaa jira ardayda jaamacadaha ka baxa gaar ahaan kuwa engineerinka ka baxa ayaa noo yimaado internship noogu yimaada kuwaasina een, waxay noqdaan laba kuwa shaqaalahan u qaadano haddii ay baahidaasi kasoo banaanaato shirkadda iyo qaar een, waaya aragnimadooda ka kororsada meelahan dhismayaasha ka fulinayn jimcalaw yuusuf magan waxaad ka socotaa hay-adda safety children hay-addiinaasi shirirayaad u qabataan sidii dhallinyarada ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada xirfadaha aad isugu xidhi lahaydeen shirkadaha ganacsiga si ay ugu tababartaan shaqana uga helaan Ee, barnaamijkaasi aad wadaan ee la xidhiidha isku xidhka shirkadaha ganacsiga iyo jaamacadaha dhallinyarta ka soo baxay iyo dugsiyada farsamada gacanta maxaad is leedahay way ku soo kordhinaysaa horta hawshan waa hawl runtii muhiima safety children waxay samaysa waxa weeyaan waxay horta caawisaa dowladda Ee, wasaaradda la shaqeynaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda shaqada Ee, mashruuc ay wado ay maalgelisay midowga reer yurub oo ay fulinayso safety children iyo hayadda care iyo hayadda n r c ayaa lixda gole somaliland ka shaqeeya markaa safety children saddexdan gobol ee galbeedka ee awdal iyo maroodjeex iyo saaxil bay ka shaqeysaa tababaradan ee farsamo gacanta dhalinyarada ayaa runtii aad uga shaqeynaa hawshan maanta aanu joogno waxay ahayd runtii in laisku keeno kii ardaygii la tababarayey shirkadii shaqaaleysiinaysay shaqada bixinaysay iyo dowladdii saddexdii marka halka hadafka loo jeeda waxa weeyaan dhallinyartii gobolka awdal sidii shaqo looga heli lahaa markaa si taa shaqo loogu helo waxay noqonaysaa in horta kombanigii suuqa joogay laga dhaadhiciyo qofan ka soo baxaya dugsiyada farsamada gacanta ama jaamacadaha inay horta aaminaan aqoontiisii waxyaabahan maanta aan u fadhinay ka mid tahay talabaad waxa weeyaan doorkii dowladdu ay ku yeelan lahayd hawshaas oo iyo dowladda ka mas-uulo oo ka dhexdhexaada ta saddexaad oo iyadna ah ardaydii inay bartaan xirfado la xidhiidha shaqooyinka gobolka laga helayo oo soo gelaysa tusaale ahaan waxaa la eegaya markaa shaqadii suuqa ka bannaanayd iyo waxbarashadii ay bixinayeen dugsiyada ama institutionska waxbarashadu weliba gaar ahaan kuwa la shaqeynay farsamada gacantu ma isleeyihiin oo baahidii ma ka jirta marka waa arrin runtii aad u muhiima oo aanu runtii safe shidran awoodda ay saato programka weliba qaybta dhallinyarada iyo shaqo abuurista ee aanu aan ka tirsanahay ay awoodda saaraan waxaa runtii la shaqeynaa markaa dugsiyada farsamo gacanta sahafayo kale boram kala shaqeynaa kombaniyada imika n c c iyo kombaniyo kale fara badan sida boram power station oo kale waan la shaqeynaa runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa waa kombaniyada had iyo jeer siiya internshipka tobabarka shaqada marka waxay aamineen iyagoo imika garanayaan skillka dadka kasoo baxaya dugsiyada farsamo gacanta ayay arkeen oy aamineen waana runtii dadka qura iminka ku xisaabtami karaan u shaqaynaya dowladda hoose oo kale ayadna inala joogtay iyo maayarkii oo iyaguna door muhiima ku leh marka gobol ahaan waxay tahay in la isku tago oo markaa laga dhaadhiciyo kombaniyadii gobolka joogay inay kow aaminaan tayadii dadka soo baxaya jaamacadaha iyo dugsiya farsamo gacanta si markaa ay ugu faato inay u shaqo tagaan ismaaciil aadan micaad waxaa tahay madaxa xarunta shaqo abuurka ee magaalada boorama waanaad kasoo qayb gashay maanta kulankan lagaga hadlayay isku xidhkaasi dhallinyarada kasoo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada xirfadaha ee ku yaala gobolka awdal gaar ahaan boorama iyo shirkadaha ganacsiga sidii ay tababar ugu qaadan lahaa in shaqo abuurna loogu sameyn lahaa maadaama aad tahay madaxa xarunta shaqo abuurka see dhallinyaradaasi shaqo loogu abuuri karaa ee xaruntiinan oo kale ay uga shaqaysaan xarunta shaqa abuurka boorama waxaan dadka siinaa tababaro ay ku shaqaysan karaan oo kuwo xirfada iyo kuwo kale soft skills loo yaqaano labadaba tiro badanna waan tababarnaa su-aashaada haddaan usoo noqdo tallaabada koowaad si loo yareeyo shaqala-aanta si loogu caawiyo dhallinyarta inay shaqo abuur helaan waxaan aaminsana tallaabada koowaad waxaa weeye institutionadan ama hay-adahan ama jaamacadaha ha noqdaan ama kuwan farsamada gacanta bixinaya ha noqdaan in marka koowaad ay barnaamijyadooda design gareynayaan ay barnaamijyadooda noqoto kuwo ka jawaabi kara baahida suuqa oo waxaa nasiib darra hadda markaad suuqa fiiriso aad arkaysaa dhalinyar badan oo bilaa shaqaa iyo dad badan oo ganacsataa oo shaqaale la'aana marka waxaad isweydiinaysaa ma shaqo la'aan baa jirta mise shaqaale la'aan baa jirta labadiiba way jirta haddaan ka jawaabo u fiirsa hadda ma shaqo la'aan baa jirta oo dadkii shaqay la'yihiin mise shaqaale la'aan baa jirta oo shaqaale xirfad leh ayaa dalkii laga la'yahay waxaad arkaysaa dad xirfad leh oo laga raadsanayo asia ama kenya ama afrikada kale si ay xirfadihii u sameeyaan loo baahnaa dhalinyarteenina bilaa shaqa ay joogaan marka baahidii institutionska wax soo tababaraya dadkay soo saarayeen ma ka jawaabi karaan baahidan suuqa taala taas waa ta koobaade loo baahan yahay in in dib loo saxo ayaan aaminsanahay ta labaad ee meesha ku jirtaan waxaa weeye in laga dhaadhiciyo wacyigelinta ganacsatada kor loo qaado inay fursada siiyaan dhalinyarta ka soo baxaysa xarumaha tababarada ama jaamacad ha noqoto ama dugsi farsamo gacaneed ha noqoto intaa waxaa dheer dadkeenna adduunka meelaha kala duwan jooga ee ku fikiraya in qofka ama inay soo masruufaan keliya ama inay lacag intuu ururiyaan dhoofiyaan keliya un ka fikiraya inay ka fikiraan iyadna sidii ay qofkan hanti faraqabsiin shaqa uu ku abuuran karo ay ku caawin lahaayeen si aan taa ugu caawinna annagu maxaan samaynaa tababarkii uu qofkani shaqada si ay ugu guulaysto tababarada ku guulaysan lahaa ee ku caawin lahaa inuu hadhow toole businesska ama ganacsiga uu rabo inuu samaysto ugu guulaysan lahaa tababaradeynina waxyaabaan ku caawinno ayay ka mid tahay ibraahim saciid dugsigiinan farsamada gacanta ee hafayoko dhallinyar fara badan buu soo saaraa carabka wuxuu ku dhuftay ismaaciil aadan micad ma shaqo la-aan baa jirta mise shaqaale la-aan innagoo su-aashaasi uu ina weydiiyey ka duulaynaa xirfadaha aad soo saartaan muddo intee leeg buu qofka dhallinyaradii bartaa waad mahadsantahay haashim hortaan ka jawaabay ismaaciil taa u sheegay leeya shaqaale la'aan mise shaqo la'aan baa jirta annagu kasantar ahaan waxaanu samaynaa inta badan markaanu rabno inaanu arday wax barno ardaydun ma soo ururino xaruntii ma geyno horta suuqaan tagnaa waxaanu raadinaa xirfadaha suuqa looga baahan yahay kaa marka aan samayno ayaanu waxaan soo ogaanaa saddex xirfooda ama afar xirfood in loo baahan yahay markaan ogaano baahidii suuqa ka jirtay xirfadii suuqa looga baahnaa ayaanu ardayda ku tababarnaa waxaanan ardayda muddada waxay bartaani waxa weeye caadi waxuu bartaani waa siddeed bilood waxaa ku jira bil internship oon ku xidhno shirkadaha ganacsiyada magaalada ka jira tusaale ahaan ardayga laydhka bartay magaalada waxaa ka jira laba shirkadoolo waaweyn oo laydha labadaasaanu geynaa bil bay la joogaan inta badanna weyba shaqaalaysiiyaan bishaa wixii ka dambeeya ardayda intooda badan shaqaalaysiiyaan saasaanu samaynaa khadar maxamed xasan oo shirkadiina dhismaha ee n c c waxa weeye shaqaalo badan baa u shaqeeya ama yoomiyaha ugu shaqeeyaan ama bilaba ha ugu shaqeeyaan qaybo badanna waad isugu jirtaan saad adiguba sheegtay oo alxanku ka mid yahay aluumiyanku ka mid yahay marnaba ma idinku dhacdaa inaad shaqaale xirfadaas leh aada weydaan amase aada u baahataan ma dhacdaa mararka qaarkood haa waa jiraan for example waxaa jira waxyaabo badan oo marka dhismaha la wado loo baahan yahay decorationka ka mid a waxaa ka mid ah alumiyan iminka lagu xidho guryaha ama dhismayaasha dabaqyada dad hindiya ama dad kale ka shaqeeya oo dhulkaa looga yeedha xirfadaasi waa xirfado bannaan xataa waxay qaataan dadka ajaanibkii lacag kayr caadiya waxaa jira decorationka jibiska oo kale dadkeenu sometimes ma aaminaan dadka loo kalkaa laakiin dadka inta badan sameeyay waxa weeye dad hindiya oo iminka tusaale fudud haddaan kusoo qaato hoteelka saw oo kale qaybta alumiyanta dadka xidhayay hindi bay ahayd dahabshiil xaruntoodana ay ka dhisanayso dadka ka shaqaynaya waa dad hindiya ama yabaniyiina marka waa xirfado loo baahan yahay in institutionada ama dugsiyada xirfadaha soo saari ay dadka baraan islamarkaasina lacag badan lagu heli karo qofkii uu kaba dakhli badnaanayo dadka xafiisyada ka shaqeeya ama dadka managerska ah jimcaalaw yuusuf magan maadaama hay-addiina safta jil daran ay ka shaqayso caawinta iyo waxlaqabadka dhallinyarada iyo siday xirfadaha u baran lahayeen xirfadaha noocaasee loo baahan yahay ee shaqaale la-aantu ay ka hayso ee ajaanibku ay ka shaqaynayaan ma laga yaabaa inaad ka caawisaan dhallinyarada waddanka gudihiisa ku nool sanadkan waxaanu bilownay waxaanu sameynay bilowgiisii iminka mashruucan kuu sheegaya midowgii reer yurub ay maalgeliyeen wasaaradda xubsaan kala shaqeynay laydhaha horumarinta cilmiga bilowgiisii markii la bilaabay tobabarada farsamada gacanta waxaanu sameynay waxaa dhahdo xogdoon xagga suuqa baanu tagnay oo lasoo raadinayo xirfad hebel lagu shaqo tegi karaa markaa iminka xirfadaha inankaas uu sheegay sida kuwa jibistaas oo kale ayaa noqon runtii kuwa ugu badan marka qaybtan kahor sarashka dhismaha oo kale iminka ayaa waddanka aad u socda ee lagu shaqo tegi karo marka iminka tobabarada socdaa dhammaantoodu waxay iminka ka jawaabayaan baahiyaha suuqa ka jira oo xirfadahaasi ku salisay mar walba tobabarka la sameeyaa cilmi baaris baa la sameeya suuqa la taga dabadna waa la soo eega marka su-aasha isweydiintani waxa weeyaan tusaale ahaan marka la soo eego tobabarkii ay dadkii galaan halka hadda jeer caqabadu ka jirta waxa weeyaan dadkeennu ma aaminsana farsamada gacanta qof inuu ku shaqo tegi karo waa sababta iminka dugsiyada farsamada gacanta u yaryihiin marka waa in waxbarashada loo jeehdiyaa farsamada gacanta sababtuna waxa weeyaan waxaa la eegaya somalilan maxaa resource uu leeyahay dadku ka shaqo tegi karaan iyo waxaa lasu bandhigaya maxay bixiyaan jaamacadaha iyo dugsiyada farsamo gacantu labadaasi haddii markaa ay is yeeshaan oo isku mid noqdaan dhammaan cid alle cid soo baxoo dhoga shaqo tegaysa iminka bad baynu leenahay xoolaynu leenahay inkastoo iminka xoolii mal naga sii dhammaanay abaara badan dhaceen waxaynu leenahay dhul la beeran karaynu leenahay macdan baa iyada jirta oo muxuu ahaye la sheega marka haddii waxbarashada intaa lagu jiheeyo dadku shaqo tegi karaan dad badan oo dhalinyaro tahriibana waxa weeyaan oo dee kulley boorame iyo meelaha ugu badan laga tahriiba kulley ay ka mid tahay waxa weeyaan taasi way joojin lahayd marka anagu hadda jeer waxaan isku dayanaa inaanu ka caawino dowladda in la helo xirfadahaasi suuq u baahan yahay oo aanu maalgelinteedii iyo ciddii hawshaa dad khubaro oo hawshaa muxuu ahaye ku takhasusay intaan u yeedhno laga caawiyo si markaa tobabarada markaa wasaaraddu markay qorshaynayso balaangareyso wasaaraddu aanu caawinaa marka marka la qorshaynayo tobabarada la qorshaynayo in markaa ay xog ku saleysnaato ayaan runtii doorkaas aanu ka ciyaarnaa ismaaciil aadan micaad xaruntiina shaqa abuurka ee boorama ma samayseen cilmi baadhis la xidhiidha shaqala-aanta iyo dhibaatada haysata dhallinyarada iyo ta adiguba aad tilmaantay tiri waxaa jirta shaqala-aan iyo shaqaale la-aan sababta keentay sidoo kale waxaan kugu sii darayaa sidee loo aamini karaa sidee shirkadaha ganacsiga iyo qofka uu shaqaynayaaba uu ugu kalsoonaan karaa wiilkaasi dhallinyarada ee soo bartay xirfadaasi waa mahadsantahay midda hore haddaan ku horeeyo cilmi baadhis waanu ku guda jirnaa waanu ku guda jirnaa sidii actually numbers saxana loo heli lahaa insha allah mustaqbalka baahiyaha ugu daran ee dhallinyarta qubaana looga jawaabi lahaa waxyaabo kokooban oo sameyna way jirtaa laakiin cilmi baadhis rasmiya oo official oon weli daabacni ma jirto waase insha allah qorshayaasha noo yeela ayay ka mid tahay middan dambe aaminaad la-aantu waxay ku salaysantahy umaan isleeyahay wixii hore looga arkay cid si fiican u samaysay oo waxaan hore uga soo takhasusto dee wax dalkeena hore lagu isticmaali jiray ma ahan qaababka cusub ee dhismayaashii hadda lasoo tilmaamay waa qaab inaga cusub marka wixii inaga cusbaana dadkii isticmaali jiray unbaa la keensaday laakiin wax loo yaqaano knowledge transfer see looga minguurin karaa aqoonta dadkaa yimiday oo dadkeena localka loogu minguurin karaa waa taataan hadda u baahannahay taana waxaa ka qayb qaadan karaan aaminsanahay xarumahan farsamada gacanta tababaradeeda samaysa in kor loo qaado taa lagu soo daro marka dadka arkaan qof soomaaliya wixii qabanaya maadaama kharashkiisu ka yaraanayo qofkan bannaanka laga keensaday ugu dambeyn ganacsatadu way aamini doonaan laakiin waa intii qofkii la diyaarinayay unba horta waqtigeeda hadda loo baahan yahay in tallaabadeeda la qaadaan isleeyahay ugu dambeyn ibraahim siciid xaruntiina tababarka ee hafayoko waxaad sheegtay in aad tababartaan muddo ilaa sideed bilooda wiilka dhallinyarada marka la tababaro ee aqoontii iyo xirfadii barto wuxuu u baahan yahay qalabkii iyo waxyaabihii uu ku shaqaynayay xaguu ka helaya waxyaabaha uu ku shaqaynayo ee uu ugu shaqo tegayo shirkadaha ganacsiga iyo meelihii aad u tababarteen xirfadooda waa si wanaagsan inta badan ardaygu markuu meesha ka baxo ee uu suuqa shaqada tegayo hay-addu waxay ka caawisaa hay-adda save the children inay siiso agab uu ku shaqayn karo uu shaqo ku bilaabi karo ardayda qaarkood waxaa samaysaa hay-addu boqolka arday ee sanadka maanta wax la barayo waxaa laga yaabaa labaatan ka mid a in shaqo abuur gaara loo sameeyo waxaa intuu ardaygu wax baranayo waxaa la baraa sida loo diyaariyo qorshe ganacsi qorshaha ganacsi boqolka arday waxay mid walba wuxuu diyaarsadaa qorshe ganacsi oo u gaara waa la tartansiiyaa labaatanka ugu fikirka fiican ee fikirkuga ganacsina suuqa ka soconayo ayaa shaqo loo furaa shaqo loo abuuraa garantis baa la siiyaa lacag baa la siiyaa ganacsiyoodaasay ku bilaabaan hadda way shaqeeyeen kuwii sanadka hore la furay sanadkan waxaan rajeynayaa in sidaa la samayn doono haddii la idhaahdo tuulkaana waa la siiyaa ganacsigaana qaarkood waa loo furaa
haye ismaaciil aadan miicaad xaruntiina shaqa abuurka ee boorama idinku dadka aad tababartaan maxaad ugu tala gasheen inuu ku shaqo tago qofka waxaan filaya waan ka simannahay taas isla hafayoko ay samayso xarunta shaqa abuurka boorama saddex boqol oo qof baa noo qorshaysan muddadan inta inaan tababarno farsamo gacan ku tababarno maanta ahaan siddeetan bay u socotaa ka mid a tababarkaasi markay dhammaystaan saasoo kale tuuliskii ama qalabkii ay ku shaqo tegi lahayn waan waan siinayna insha allah meelaha ay ku baraktikaleyn lahayn shaqadana saasoo kale waa loo diyaarinaya waxaan is leeyahay iskuullo xirfado waaweyn sameeyaa dalka weli ma jiraan laakiin xarumaha tababarada ee kala duwani wakaalintaasunbay hadda ahaan si kumeelgaara ay usii buuxinayaan laakiin baahida rasmiga jirtahay iskuul farsamo gacan oo qofkii dhowr sano u dhigi kara xirfadii oo takhasus rasmiya leh weli waa waa meel bannaan loona baahan yahay sidii loo buuxin lahaa laga tashada insha allah intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee aynu kaga hadlaynay isku xidhka dhallinyarada ka baxda jaamacadaha iyo dugsiyada farsamada iyo shirkadaha ganacsiga sida ay tababaro ugu qaadan lahaayeen islamarkaasina dhallinyarada shaqa abuur loogu samayn lahaa waxaa nagala qayb galay barnaamijkaasi ibraahim siciid oo ka socday ururka dhallinyarada ee hafayoko xarunta tababarka ee magaalada boorama iyo khadar maxamed xasan oo isagoo ka socday shirkada dhismaha ee n c c iyo jimcaalaawi yuusuf magan oo ka socday hay-adda safety children oo iyadu tababar ugu haysay arintaasi la xidhiidha magaalada boorama iyo ismaaciil aadan miicaad oo ah madaxa xarunta shaqa abuurka ee boorama iyo ururka dhallinyarada ee soosta intaynu ku kulmi doonno barnaamijka mid la mid ah waa anigoo ah haashim sheekh cumar good v o a boorama
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada ayaad nagala socoteen haatanna dhankii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan oo stuudiyaha igula sugan
kulamo xiise badan ayaa dhici doona haddii aynu ku horrayno horyaalka dalka ingiriiska goordhow waxaa dheeli doona kulanka ugu soo horreeyana ah naadiga arsenal waxa ay marti u noqon doontaa naadiga sunderland united oo guul raadinaysa waxay la ciyaari doontaa gegada old travel naadiga banley middlesbry iyo f c banmouth ayaa ballansan halka naadiga horyaalka difaacanaysa leicester cityn ay u socdaali doonta naadiga tottenham hosber oo sanadkan waxdara dhigaysa watford city iyo iyo naadiga watford iyo hall city ayaa dheeli doona west bromwich albion iyo manchester city ayaa sidoo kale ah kulan kale xiiso badan oo la wada sugayo crystal palace iyo liverpool ayaa wada dheeli doona oo markaasi kulankaasi ah kulanka ugu dambeeya ee maanta dhici doona haddii horyaalkaasi aynu fiirino waxay kooxuhu u kala horeeyaan naadiga kubadda cagta manchester city ayaa kaalinta koowaad ku jirta oo dhinaca farqiga goolasha ku hogaaminaysa weli waxaana ay iska leedahay labaatan dhibcood arsenal iyo liverpool ayaa dhibco intaasi la eg iska leh dhinaca goolelinta ayaysay ku kala duwan yihiin dhinaca iyo dalka sbain haddii aynu eegnana kulamo xiise badan ayaa sidoo kale maanta dhici doona hase yeeshee kulan ayaa dhacay legans iyo real sociedad laba gool iyo waxba nadiga real sociedad ayaa ku awood ronaantay sporting giqon iyo sevilla ayaa wada dheelay ayaa wada dheeli doonaan iraahde alavas ayaa martigelin doontaa naadiga real madrid atletico madrid waxay la ciyaari doontaa naadiga malaqa barcelona iyo garnada ayaa dheeli doona horyaalkaasi waxaa hogaaminaya oo markaasi dhinaca iyo laligaha marka la eego real madrid oo ko labaatan dhibcood iskale sevilla labaatan dhibcood barcelona sagaaliyo toban dhibcood vilrealna waxay leedahay sagaaliyo toban dhibcood dhinaca iyo dalka talyaaniga haddaan si kooban u dulmarnana waxaa kulmada dhici doona ay yihiin naadiga kubadda cagta ee keva verona ayaa la dheelaysaa ayaa la dheeshay naadiga bologna gooli gool ayay ku kala baxeen fiorentina iyo naadiga croton ayaa sidoo kale gooli gool isla dhaafay inter ayaa waxay ka adkaatay naadiga torino oo laba gool iyo gool ku adkaatay yuventus afar gool iyo gool waxay ku xasuuqday naadiga zamadore lazio calyari afar gool iyo gool naadiga lazio ay ku awdroonatay beskara iyo atlana ayaa gool waxba naadiga atlana ku adkaatay nabolina waxay ka adkaatay emboli saswal iyo roma ayaa wada dhielay naadiga kubadda cagta rome ayaa saddex gool iyo gool ku adkaaday horyaalkaasi seriada dalka talyaaniga waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta yuventus aarabcodskale roma labadcood napoli labaatan dhibcood ay similan sagaal toban dhibcood ee iska leeday dhegeysta xubinta ciyaaran halka aynu joogto
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararka ugu dambeeyey ee dhinac ciyaara inala socodsiinaya haatanna dhinacii heesaha heesay ku luuqayso fanaanadda ikraan jaamac heestaasi ay ku luuqaynaysay fanaanadda ikraan jaamac waxay gabagabow tahay idaacaddayadii duhurnimo jamaal axmed cismaan iyo ano ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinayay tan iyo inteen afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
شقي